xafladda sanad guurada soddon iyo sagaalaad ee ururka o nalif oo lagu qabtay xerada qaxootiga ifo ay kasoo qaybgaleen xubnaha jaaliyadda hogaanka xerada ifo bahda suugaanta iyo bulshada qeybahooda kala duwan ayaa lagu soo bandhigay murti kala gadisan kasoo qaybgalayaasha ayaa ka hadlay muhiimadday maalintan u leedahay ururka iyo bulshada taabacsan
inay soddon iyo sagaal jirsatay oo sanad guuradii soddon iyo sagaalaad la dhigayo maadaasina farxad bay ii tahay waxaa kaloo haddana shucuurtayda aan lagu soo koobi karin markaan soo xusuusto marxaladihii aan u soo marray maanta halgankan heerka uu taagan yahay marxaladihii aan u soo marray markaan dib u xusuustana qiiraan galaa magacayga waa xaliimo cumaro xasan maanta waa maalin farxadeed waa sagaaliyo soddon guuradii ogos marka maanta aada weyn baan u faraxsannahay maasha allah tabaarakallah waxaa mahad iska leh allah na soo gaadhsiiye maanta oo sagaaliyo soddon guuradii ogos ay tahay ilahaasaa mahadleh nahay ururka hooyooyinka ee xerada ifo maanta dareenkanagu maasha allah aad buu wallaahi dareenkanagu aad buu u xaysanya waayo waxaana soo martay xilli magaran intan wadada oonaan albaabada aan xidhan jirnay oo albaabada dadka la baari jiray hadda maasha allah xaggan waad aragtaa way buuxdaa xaggan waad aragtaa dhaantooyinkii dhowr nooca halkaa lagu tumanayaa maasha allah maasha allah dareenkayga lama soo koobi karo waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin xuska maalintan oo lagu soo bandhiga taariikhda halganka ururkuu soo maray iyo wadajirka bulshada maanta waa maalin weyn oo taariikh weyn xambaarsan waa maalin murugo leh oo maalinkii xuskii soddon iyo sagaalaad ee jamaacadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo owen elif laga soo wareegay runtii dee waa maalin farxad leh waa maalin murugo leh labadaba waa isla socdaan dadka reer ogaadeen iyo meel kastaanay joogaan gudi iyo dibadba adduunweynaha meel kastaanay ka joogaan waa maalinkii wakhtigii hore waxaa lagu jiray halgan dibad ah oo runtii marxalad adag soo maray dhibaatooyin badanna lagu jiray kana cabsi badan wakhtigan maanta aan taagannahay wakhtigii hore ururka haweenka iyo dhallinyaradii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa muujiya dareenkooda maalintan ku aadan
maanta waxay nooga dhigan tahay maalin aad iyo aad u farxad weyn oo qiiro leh ummadda roogaadaynaya dal iyo dibad daafaca caalamka meel walba way dabaaldegayaan waa maalin ummadda roogaadaynaya oo ah astaan iyo xornimo ka hor sidaan ahaan jiri maanta shucuurta ogasay ahaan jirtay halka kaafi iyo maanta way kala duwan tahay marxalado badan baan soo marray oo kaafi maartay aan la dhaqaaqi karin weli ibraahin xaashi waa guddoomiyaha bulshada ka soo jeeda dowlad deegaanka xerada qaxootiga ifo
kumayaal baa u dhintay oo u shahiiday kumayaal baa u agoontoobay kumayaal baa u barakacay kumayaal baa u burburo ahoo uu kan garab taagan ka mid yahay nafti horaan garab taagan sidaa awgeed waa maalin qiiray noo tahay waa maalintii la asaasay jabhadda waddaniga xoraynta ogaadeenya maantana waxay u taagan tahay xafladdii ama soddon iyo sagaalaad wey haddaba maxaa lagu soo bandhigay xafladda ururka owan alif oo la qabto sanad kasta bartamaha bisha ogost
halgankii la soo maray ama xasuustii ama ummaddii la xasuuqay waa maalintii caalanka ogaadeenya la taagay ama aan u halganka aan dhidibada u asnay weeyo waxaa la soo qaadaa taariikhdii waxaa la soo qaadaa wixii la soo maray waxaa la soo qaadaa taxadigii guumaysta dhanka kale waxaa baaq loo diray bulshada ka soo jeeda gobolka meel kastoy ku dhaqan tahay
inay ummadda soomaaliyeed meel kastoy joogtaba isgarab istaagto waxaa kaloon ku baaqaya ummadda u nasab sheegata halgankan soddon iyo sagaal jirsaday inay midnimo muujiyaan inay iska dugsadaan iskana garab istaagaan cadowga dalkooda iyo dadkooda iyo aayahoodana u tashadaan mar walbana ay halganka gacanta midig ku qabtaan maxamed baaruud xuseen warbaahinta star xerada qaxootiga ifo